caabuqa kaadimareenka waa mid guud ahaan ku badan bulshooyinka dunida oo idil sanad waliba waxaa caabuqan qaada dad ku dhow sideed malyan oo bukaan ah caabuqan waxa uu ku badan yahay habeenka marka la barbardhigo ragga caabuqan wuxuu saameyn karaa dhammaan qaybaha habdhiska oo idil caabuqan kaadimareenka waxa uu ka mid yahay shanta cudur ee soomaaliya ku dhaca caabuqa kaadimareenka ma ahan cudur halis badan oo la qaado ee waa cudur si fudud loo dameyn balse haddii laga gaabiyo daawadiisa ka dhalan karto caqabado kala duwan haddaba qaar ka mid ah dhakhaatiirta magaalada dhoobleh ayaa ka barbixiyey waxyaabaha sababa cudurkan kaadimareenka magacay waa doctor axmed faarax ee kamida dhakhaatiirta dhoobley run ahaantii xanuunkan ku dhaca kaadi mareenka waa xanuun khatartiisa leh bulshaduna aysan ku baraarugsanin halistiisa ama ayba sahashadaan xaqiiqatan run ahaantii xanuunkan ku dhaca kaadi mareenka waxyaabaha sababa way tiro badan yihiin waxaa ka mid a qofku inuu kaadida isku celiyo kale waa ka mid a ama inuu ka waxsado waxaa kamid habeenka oo kale dadka waxaa lagaya inay isku celiyaan isdhacan ilaa waa berigi iska haysa waxaaga halistiisana leedahay arrintaas isku celinta kaadada laisku celiyo waxaa ka dhashay fashan xanuunka loo yaqaano ama caabuq inuu ku dhaco kaadi mareyk taasoo keenta xanuunkaas oo qofka dareemayo wareegaas intaa wareega kaada laftigeeda oo gubaysa oo xanuun ku dareemayo markuu kaajayo marka waxa qorox badan ama wacan in aan kaadi laisku celin waxyaabaa loogu hortoogeedo taasaa kamid ah anaa kutirsan xadirta gobolka shabeegley wadir cabdiweli yahay cudurka ku dhaca ama infectionka ku dhaca kaadi mareenka horta kaadi mareenka infection ku dhaca aad horta uu saameyn badan yahay dumar iyo ragba isku jirkooda khaasatan dumarkaba horta infectionka waxyaalo badan baa sababa infectionkaada ku dhaca ama kaadi mareenka ku dhaca waxyaalo badan sababa sida qofka inuu isticmaalo biyo wasakh ah waxyaalaha nadiif ahayn waa dhibaato weyn weyaan badanaa wuu kugu soo noqdaa dumarka khaasatan dumarka aad buu ugu soo lalaabtaa cudurkan kaadimareenka ayaa ku badan habeen waxaana si joogto ah talooyin caafimaad ugu bixiyay dhakhaatiirta soomaaliyeed